dabdir aada umahadsantihiin saad la socotaan muddo konton iyo saddex cisha ka hor waxaa lagu magacaabay magaalada baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo halkaa lagu doortay kadib markii laba sanadood broses ah ee ay soo socotay hawl maamul lagu sameynayay gobolladan koonfur galbeed shabeellada hoose baayo bakool arrintaasi waa lagu mujaxay markii u horreysay khilaaf iyo shiddo badan kadib maamulkaasi hadda loobad magacaabo shariif xasan runtii waa meel cidlo ah oo laga bilaabayo hawl waad garan kartaa meel cidlo oo aan shan iyo labaatan sanadood maamul ka jirin dhibkii ugu badnaa dalka meelaha u islaamiyay ka mid ahayd haddii ay ahaan lahayd colaadihii dagaalkii sokeeyey xarijiidka ahaa iyo hadday noqoto abaarihii iyo dhibaatooyin kale dalka soo gaarayba marka dhulka noocaasa saas waxda buu kaasiyo oo maanta maamul loo sameeyey inkastoo loo hanweynayo maamulkaasi weli waxba kama bilowna oo hadday noqon lahayd keliya hadda waxaa la magacaabay guriga wasiirada oo ka kooban afar iyo labaatan wasiir inkastoo qola guriga kale ay weli dhiman yihiin oo golaha wasiirada qayb ka mid a kadibna waxaa loo gudageli doonaa in la dhiso wasiir ku-xigeenadii iyo goboladii magaranaysaa maamuladoodii iyo degmooyinkii iyo goboladii kale markaa kadib runtii dhulkaasi qaybo ka mid a waxaa haysta shabaab oo dhib badan ku haya oo hadda markaan misaalka usoo qaado darhad galab nicholas kay wakiilka qaramada midoobay soomaaliya ufadhiya iyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo wafti kale oo anagu ka mid ahaa waxaan kula shirnay xalane halkaas oo waxyaalaha ugu badnaa oo laga hadlay ahayd dhibta maanta ka taagan magaalada waajig oo go-doona oo dadkii waxay cunaan ay laayihiin taana waxaa sababay dhalinyadii shabaabka oo magaalada go-doomiyey heer waxaa la gaaray dadkii lacagta haysiinay waxay lacagtooda kubitaan ay laayihiin kuwii aan lacag haysanna warkooda ma jiro horta arrinta ugu dacnayd oo laga hadlayay taasi ahayd iyo dadka dhibta noocaas ee bani aadan dadkoodii ah ku leynaya abaar iyo gumaysi iyo dil sidii looga xoreyn lahaa arrimahaasa ugu muhiimsana wax laga hadlay marka kulankaas afayeen kulankaas maxaa layska yidhi oo laga wada hadlay marka oo go-aamaha ka soo baxay kulankaas waxaa laga hadlay dhowr qodob oo ugu horreeyey in arrintaasi sidii balnimanka dalka looga qaban lahaa dadkaana looga gaari lahaa mucaawinad degdeg ah oo hadday ahaan lahayd oo air lift in loo in loo sameeyo diyaarada cunto loogu daadiyo oo si kale lagu geli karaa magaalada ma jirto arrintaasi in dadka loo gudnaba kow number two in maxaan lahaye laga xoreeyo dadka shabaabka meelaha ay haystaan in maxaan lahaye maamuladii deegaanadii la hadciyo kadibna aan loo gudbo wax la yidhaahdo dib u heshiisiin dalka soomaalida say isu laayeen weli dib u heshiisiin macnaada looma samayn misaal loo socotiy shirkaasi qodobada waxaa ka mid ahaa in dagaalka shabeella hoose ka socda dadka isku haya deegaankaas in gobol loo dhigo magaalada afgooye bishan haddaan ku jirno january tobankeeda ilaa shan iyo tobankeeda qodobadii laga hadlay ka mid ahayd iyo in guud ahaan dalka dib loo dhiso oo hadday ahaan lahayd wadooyinka isbitaalada iskuullada iyo nolosha kale dib loo soo celiyo qodobo noocaasa laga wada hadlay laakiin waxaa ugu muhiimsanaa sidii dadka deegaanada bakool degan gaar ahaan magaalada waajib bal mucaawina degdega gurma degdega loogu siin lahaa caalamka loona gaarsiin lahaa iyo sidii nimankaa looga xoreyn lahaa dalka labadaas qodob qodob baa ugu muhiimsanaa waxaa kaloo jira kulan golaha wasiirada maamulkaasi ay ku yeesheen magaalada baydhabo laguna magacaabay guddi ka kooban shan xubnood marka guddigaasi la magacaabay muxuu qabanayaa
guddigaas saad la socotid waxay qabanayaan in ay awalan ammaanka amaankii si dib loo soo celiyo oo noloshii aanay sidii ammaan ka dhacday maan ka hadlaynin noo ammaanka marka la noolayo dadka noloshooda kadibna sidii diska qayb looga qaadan lahaa sidii ma garanaysaa noloshii caadi loogu soo celin lahaa arrimahaas oo dhan ba ayaa ka mid ahaa waxay ka wada hadleen laakiin waxaa u muhiimsanaa ammaanka
waxaa kaloo ku jiray e kulankaasi e golaha wasiirada iyo aan idhahday xubnahaasi la magacaabay oo dhanka amniga loo magacaabay in iyana e laga wada hadlay sidii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka iyagana loo midayn lahaa oo howlgallada loogu midayn lahaa oo goobaha ad leedahay gacanta ayaa lagu hayaayoo kale iyo xaaladaha amni ay ay iska kaashadaan bal ka waran
E, waa waa jirtaa run weeye arrintaas waa waa ka wada hadleen laakiin em, hadda waxaasi arrintaasi waa un iska em, arrin un lasoo jeediyo laakiin waxaa muhiim ah in la dhaqaajiyo oo arrinkii ficil ahaan loo rogo Em, oo sidaan kuu sheegayay nimanka afka duuban oo dalka baabi'iyey dadka looga qaban lahaa arrimahaas in ficil ahaan loo rogo oo ciidamadu la mideeyo oo hadday ahaan lahayn kuwa boliiska kuwa nabad sugidda kuwa magaranka militariga iyo qoladan amsanta oo taageeraysa intada qaab nidaamsan oo em, yacni in loo loo wajaha oo taas waxyaabaha laga wada hadlay ka mid ahay ka waa runta way jirta arrintaas Eh, had- hadalkaaga waxaa ka mid ahayd in ay jiraan dad eh, ku dhaqan eh, deegaanada maamulka koonfur galbeed hoos yimaada oo xaalado nolol xumo oo dhanka cunnada iyo abaaraha ay haysato bal dadkaasi sawir guud naga sii xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waktiga eh, faraha badan oo ay la-yihiin eh, waxay quutaan iyo wax lamid ah noloshu horta waa sidee waa horta bakool wey meesha dhibta ugu badan ay ka jirto bakoolna waxaa ugu sii daran magaalada waajib magaaladana waa go'doonsantay muddo dheer wararka naga soo gaaraya waxaa ka mid ah darar waxaa booqasho ku tegay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka maaliyadda oo maalinkii labaad oo la magacaabaya diyaarad unkeela ku tegay oo helicoptera waxay soo arkeen ama soo ogaadeen amaba dartii meesha ka jirta waxay ahayd in dadka macluul ay u dhamaanayaan ayna haysan xataa kuwii lacagta haysay waxay lacagtooda ku dhirtaan maaha kuwa lacag haysana dee warkoodba ma jiro dhibkaa intaa la eg oo magaaladaas ka jira oo muddo soo socday ayaa horta ugu xanuun badnaa ka hadda aan ugu balinayna caalamkana kaas weeye in eh, cid kasta oo soomaali ah oo ilaahay xoola siiyey oo dadka hantida haystaa iyo beesha caalamka iyo dowladda dhexe iyo cid kasta wax ka geysan karta in dadka loo gurmado arrinta eh, ugu muhiimsan taasay ahayd ka maamul ahaan marka Ya.
idinka ka maamul ahaan eh, ma awoodaan miya dadkaasi en, haba yaraada inay wax gaarsiisaan maxaase idin diidan inaad gaadhaan goobahaasi ma- maamulka runtii sidaan kuu sheegay magacan weeye weli xataa lama dhisin wax hadda ka jira oo macnaha waxaan kuu sheegi karaa ma jiraan laakiin eh, en, raashiin xataa yaalay magaalada baydhabo sidii loo gaarsiin lahaaba adkaatay maadaama waddada ay go-an tahay oo ay nimanka haystaan marka in in waddadii la jiro oo dagaal midaysan la qaado yaa lagama maarmaanaas waxaa laga fikiraa dagaalka goorta la qaadi lahay sidii eh, loo banayn lahaa waddadaas Een, laakiin dowladda way watagtay oo eh, way- indhahooda kusoo arkeen dadka meesha ka jirta marka takada dadka telefoon